dagaalka saaka dhacay waxaa bilaabay ciidan oo haysta dharka dawladda haysta ayaa dagaalka bilaabay ma garat oo militariya markaan dabagal ku samayna waxaa noogula sheegay inay yihiin guutada saddexaad nimankaasu waxay weerar nagu soo qaadeen afar iyo tobanka bisha sideed iyo tobanka bisha toddoba iyo labaatanka bisha soddonka bisha kow iyo soddonkiina maanta iyo waa xabaday bilaabeen ma garat waxay weerar kusoo qaadeen dad shacab oo masaakiin oo degan sebe seben xabadii markay ay dadkii ku bilaabeen xalana dadka qaxootiga ay dhex fadhiyeen ayagoo difaaca oo afar meelood difaaca wajatay dhiigan kusoo arkay jiingad boogana shalay ku dhiseen dhul oo dad leeyahay oo jiingada siraayada jiingada inta dushay dhisteen ayagu daanka waxay la dagaalameen ciidamo waaxda jooga oo deegaanka oo afar anigu ahaa meesha soo fiiri maaray xabaduna waa ku bilaabeen dhaawaca qaarna waa dhintay laba nin oo masaakiin oo xamaalataa waxay ku dhinteen suuqa hariga wiilashii meeshaan joogo waaxdan joogana labaa ka dhaawaca oda waayeel oo servisa raasigana waa dhaawac ciidankaasi inay dad barakiciyaan ay doonayaan shabelle idaacaddu waa imaan kartaa dadka waxgaradka waa imaan karaan ishi waa imaan kartaa dacwadoodana dawladda waa u gudbinay generaalka guutada haysta axmed aadan waa u gudbinay maamulka degmada waa ogyahay boliiska degmada waa ogyihiin nabadshigiddu waa og tahay dhammaan waa ogi tahay inta dhan oo saraakiisha amba waxgaradka waa og tahay caqabaday ku haayaan deegaanka